wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baraawe kusoo gabagabaysay kulan looga hadlaya baahiyaha bulshada ku nool degmada baraawe iyo deegaanada hoos yimaada kulanka oo socda muddo bila ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada baraawe iyo qaar kamida bulshada ku nool magaaladaas qaar kamida ka qaybgalayaashii kulanka ayaa ka hadla muhiimada kulanka u lahaa bulshada ku nool degmada baraawe xafladani waxaa laga soo saaray buug buug hore u soo socday wax badan baahida degmada baraawe xaafadaheeda tuulooyinka degmada baraawe ku xidhan dhammaan wax laga weydiiyey dadka hoos u yaqaana deegaankaas iyo tuulooyinkiisa buug baahada dadweynaha oo maadaama ay tahay in la ogaado baraawe horta maxaa u baahan tahay maxay rabtaa see wax looga qaban karaa see loo fuli karaa marse sidaas darteed waxaan leenahay waa arrin aad u wanaagsan insha allahu tacaala qof kastoo maskaxdiis shaqaynaysay
marka hadduu ilaa yidhahdo waxaan rabaa mar kale iyo mar saddexaad inaan u mahadceliyo wasaaradda arrimaha gudaha oo wakti iyo juhdiba ku bixisay iyo dhaqaalaba ku bixisay in barnaamijka hargalo waxaan rabaa insha allah hadduu ilaa yidhahdo waa mahadsantiin inaan idhahdo waa dadaashada dadkiina intii awooddiin aad u adeegteen inaan idhahdaan rabaa
buuggiinana maaragtay hadda maanta aan marshabeesha lagu soo xirayna inuu asagana maaragtay miro dhal u yeesho sanadaha soo socda shanta sannadood in mana deegaanka maaragtay degmada laga dareemo faa'iidada uu maaragtay ay leedahay in laga dareemo ayaan rajaynaynaa qorshihii dowladda koonfur galbeed ku ka-eedinaya degmadooyinka ama bulshadiie oo ahaa inis bulsho dowladda ogaato baahida bulshadeed ee reer koonfur galbeed qabaan taasoo barnaamijkaas leegegmadi wasaaradda arrimaha gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijkaas iyada wadi degmooyin ilaa saddex degmayna haddii barnaamijkaas ku fulidi oo tala galaay in qorshaha baahiyeed ee shanta sana habareerto laka ogaado saas daraadiya wasaaradda iyo suubidii buug leenka talagalay in qorshaha walaha gudbiyi kulankan ayaa looga dan lahaa sidii loo ogaan lahaa baahiyaha bulshada ku nool degmada baraawe